الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوتي في العقيدة waxaan isku dayay inaan xoogaa ka idhaahdo mowduuc thani min qisati yuusuf calayhi salaam fi lawna alakhiira ama wakhtigan dambe aynu hadda joogno dadka muslimiinta ah waxaa in badan loo sheegay in laga xoog batay oo isdhiibaan waxaa loo sheegay inaan jaanisu hadhin waxaa loo sheegay in laga awood badan yahay waxaa loogu celceliyey inaanay habboonayn inay wax iska rabaan aliclaami algarbi ama maanta miidiyaha waxaan loo yaqaano warbaahinta keeda qoraalkaa sida jaraa'idka iyo internetka iyo majallaadka iyo wixii la halmaala iyo keeda fisiboolkee la daawado ee la arko ee tviyada iyo wixii la noocaba ah iyo keeda la dhagaysto sida raadioyada iyo inta la xidhiidha waxay intuba sheegayaan muslimow jaanis ma haysatid you should submit waa inaad taa ogolaataa isdhiibtaa markii laynoogu celceliyey kadib waxaad moodaa dadka in badani afka hadday ka odhan waayeen inay laabta kaga warwareegayso mala ka raydin ma hadhin hadduu afka xataa ka odhan kari waayo u ka xishoodo inuu badan laabta iska leeyay malaa soo noqosha idinma hadhin waxay in badan u eg tahay oo dad badani iyadoo falastiin laga cabanayay oo meelo badan oo kale laga cabanayay oo afghanistan dhacday saqatuu maca suquuti baghdaada bakhdaad dhicisteedii ayaa in badani la dhacday markay bakhdaad duntay ayaa khalaas sacbada la isku dhufto o la yidhi wantaha alamr waa dhammaatay warkaasi sidaa arrinku ma yahay qofka muslimkaase sidaama laga rajaynaya maxaase qofka muslimkaa laga filaya inuu sidee wadciga u qiimeeyo ama inuu sidee wax u arko idinma fogeynayo min kitaab illaah idinkama durkinayo waayo isagu ku dhan yahay warkii hore iyo kii dambaba ilaahayba subxaana wa tacaala basharka yaqaano u warramay nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa soo maray awdaac xarij oo aada u adag inay awdaacdaasi ku adkayd waxaa kuu tilmaamaya caaishaa nebiga su-aal sariixa weydiisay ridwaanullaahi calayha waala abiha su-aal cad bay weydiisa waxay ku tidhi maalinkaaga dhib badan maalintii uxud maku soo martay bay nebiga ku tidhi iyadoon ognahay uxud wixii muslimiinta ku dhacay maalin ka dhib badani maku soo marto nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay uxud inay fududayd markaa wuxuu u tilmaamay maalintii reer maka ay firdhiyeen ee uu baxay ay tidhi cid kale raadi ee uu daa'if qabtay ee carruurta iyo dumarka iyo dadka waala lagu diray ee uu soo noqday isagoo mahmuuma ama maqmuuma ilaa xad xadiidka saxiixa ku yaalla uu tilmaamayo waxaan ifaaqa buu xadiidku tilmaamaya waxaan kaanamaa uu yacnii wax fiican hore u fahmi kari waayo qofku markuu aada qamigu ugu bato wuxuu leeyahy nebigu wuxuun baan ifaaqadu igu dhacday anigoo maraya nakla batni waadi nakla anigoo maraya ayuun baaban arkay buu leeyahy waa meel sabciina kilomitr oo saxaaro ku yaalla in la socon kara ah halkaa markaan marayey ayaan wax dareemay buu nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaad garanaysaa nebigu siduu mahmuum u ahaa iyo dhibta gaala gaadhsiisay ilaahi subxaana wa tacaala saynu hore u tilmaamnay qur-aankii uu soo dejiyey caamil xusn iyo wakhtiyadaasi waxaa ka mida baynu dhih suwar badanoo markii ay sheegaan culammadu inay soo degtay asbaabu nusuulkeeda waxaa ka mida baynu idhi qisatu yuusuf fii suurati yuusuf qisatu yuusuf waxay ka warramaysaa laba nebi oo ilaahay ambiyadiisa ka mid ah waxay ka warramaysaa nebi yaraantiisii god lagu riday oo dabeetana nolol adag soo maray laakiin qisadu waxay ku gebagabaynaysaa haddana nebigaasi oo madaxa oo talinaya waxay ka bilaabmaysaa isagoo maxay walaaladii god ku ridayeen waxaanay ku gebagabaynaysaa isagoo madaxa qisadaas dhexdeeda waxaa ku jira oo aayaadka ka mid ah oo ilaahay inoo tilmaamaya marka laga sheekeeyo nebi yuusuf nebi yuusuf ayaa ilaahay wuxuu leeyay wallahu gaalibun calaa amrih walaakina akhara annaasi laa yaclamuun ilaahay wuxuu ina leeyahy wallahu gaalibun calaa amrih arrinkiisa ilaahay isagaa ku xoog badan cid ka xoog badani ma jirto laakiin dadka intooda badani waa wermoog baa ilaahay yidhi wax ma oga dadka intooda badani mas'alada tani uma muuqato baa la leeyahy subxaana wa tacaala qisada tan waxaa kaloo ay tilmaamaysaa nebigii kale isna dhibtu haysatee wiilkiisu maqnaa oo carruurtiisii diraya goormuu diraya waa wakhti dambe lacalla inay labaatan sannadood meelahaasi ka dibtay yacni wuxuu dirayaa wakhti inanku isagoo ghulaama buu ka tegi qur-aanku wuxuu inooga warramay isagoo fata ah inay gabadhi doontay oo hunguraysay waxaa kaloo qur-aanku ka warramaya bidca siniin inuu xabsi ku jiray waxaa laga warramayaa qur-aanku haddana inuu madax noqday madaxda inuu muddo ahaa wakhtigaasoo dhan isagoo odayga ka maqnaa oo aanu nebiyullaahi yacquub haynin ayaanu rajo dhigin oo isdhiibin baa ilaahay tilmaamaya subxaana wa tacaala dabeetana wuxuu leeya yaa bunaya dhabuu fataxasasuu min yuusufa yaa bunay idhabuu nebiyullaahi yacquub wuxuu leeyahay carruurtaydii taga oo fataxasasuu min yuusufa wa akhiih walaa tay'asuu min rawxi illaah innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun carruurtiisii wuxuu ku leeyahay ordoo baadidoon taga oo waxaa baadin doontaa nebi yuusuf iyo walaalkii oo walaa tay'asu ha quusanina ya'siyo idinku dhacin yay-asu ya-isa yay-asu iyo yay-isu labadaba fi luga alcarabiya yani mudaariceedu waa iskaga soo arooraa waana kelmadda waxiidka ee fi luga alcarabiya ya iyo hamse isku xiga ku bilaabanta nebiyullaahi yacquub wuxuu ku leeyahay walaa tay'asuu min rawxi illaah walaa tay'asuu min rawxi illaah ha ka quusanina ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa waayo inahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waxaa ka quusta oo qura kuwa gaaloobay walidaalik baa ilaahay suuratu cankabuut wuxuu inagu leeyahy waaladiina kafaruu biaayaati illahi wa liqaa'ih ulaa'ika ya'isuu min raxmatii waulaa'ika lahum cadaabun aliim ilaahayna wuxuu inoo taqriirinayaa qowlkaasi nebiyullaahi yacquub oo wuxuu leeyahay kuwa ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobiya la kulankiisa kuwa unbaa ilaahay naxariistiisa ka quusta baa laleeyahy subxaana wa tacaala qisadaasani waxay inoo tilmaamaysaa markaa mas'ale aan runtii warwareeg badan u baahnayn qofka bini aadamka ee nool ee rumaysta waaqac iyo noloshu inaanu isbedelayni inuu saa ku soconayaa waa geeri qadmaad waa geeriyooday jidhku waa soconayaa laakiin waa maxay waa qof geeriyooday hadduu fardi yahay iyo hadduu jamaaco yahayba cidda quusata ee meesha tan istaagtaa waa qof geeriyooday mas'alada tan haddaynu in yar dib ugu noqonno in qofka bini aadamkii uu quusto waa mas'alo aynu leenahay waa saa ilaahay ku tilmaamaya gaalkuunbaa ilaahay ka quusta waayo qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rumaysan yahay sifaat araxmaan araxiim wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay inuu yahay alqawiy almatiin wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala yahay maxay aljabaar almutakabir wuxuu rumaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala awood oo dham inay isaga gacantiisa ku jirto khalqigan oo dhan inuu isagu abuurtay dunidan oo dhan inuu isagu abuurtay isagu kayfa yashaa siduu doono inuu udhigaya baa ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan yahay qul illaahuma maalika almulk tuuti lmulka man tashaa ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qul ya muxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaad tidhaahdaabaa ilaahay leeyay allaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay cidduu doono inuu kor yeelo wuxuu kaloo rumaysan yahay cidduu doono inuu hoos u dhigo wuxuu rumaysan yahay awoodoo dhamm inay isaga gacantiisa ku jirto wuxuu qofka mu'minkii rumaysan yahay maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatiha dhulka wax kor socdaa inaanay jirin ilaa iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu fooda hayo waana isaga marnaba ka baxsan karin wuxuu qofka mu'minkii rumaysan yahay wamaa yaclamu junuuda rabbik ilaa hu awoodda iyo ciidamada ilaahay subxaana wa tacaala isaga mooyaane inaan cid ogiba jirin inta ay jira leegi qofka mu'minka hadduu caqiidadatan rumaysan yahay وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أذلم وأطغى والمؤتفكة أهوى قفك مؤمنك يوحو الرميسية إلهي سبحانه وتعالى أوديس من بلارن هدو عقيدة دا قفك مؤمنك هشته وهي عقيدة حية في قلبه طهي aan ahayn nadaariyaad macrifiya oo uunu sharxeeda fahmo laakiin aa caqiido qalbiga ku jirtoo nool ay tahay ma dhici kartoba inuu quusto iyo inuu isdhiibo marnaba ma dhici karto sida awgeed quustu iyo ya-sig iyo niyad jabku waa suu'u danni billaahi subxaanahu wa tacaala wa min suu'i danni billaah waa ilaahay oo qofku uu mala xun ka malaysanayo mana haboono qofka mu'minkii inuu ilaahay subxaana wa tacaala malaxun ka malaysto waayo qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala kownkan maamulo wuxuu kaloo qofka mu'minkii rumaysan yahay assunan alkowniya sunnada ilaahay subxaana wa tacaala kownkan dhigay ee taariikhiga ee taalla ee aha qoom waliba inay meel gaadhaan oo alla subxaana wa tacaala uu dumiyey ee tilmaamaysa noloshu inaanay quusta aqoon inay isbedelka taqaano ee tilmaamaysa taariikhda bashariyadu inay kor u kac iyo hoosu dhac labadaba ay leedahay wuxuu qofka mu'minkanigu rumaysan yahay ilaahay subxaana wa tacaala maadaama uu kownka ka taliyo dad badan inuu halaagay qawma nuux ilaahay wuu halaagay biyuu ku halaagay fircawn iyo tolkiisii waa la halaagay biyuu ku halaagay qawmu saba ilaahay waa halaagay biyuu ku halaagay waa jundun min jundi illahi ilaahay subxaana wa tacaala intaba qisadooda qur-aanka inoogu tilmaamay ilaahay wuxuu halaagay reer caad dabayl buu ku halaagay muslimiin baa ilaahay u gargaaray dabayl buu ugu gargaaray waa jundun min jundi illah dunya alyawm balaayooyinka magacyay u bixisaa laakiin waxba kama qaban karto matalan maanta waxaa maqashaan waxa la idhaha haricons waxaa maqashaan waxa la dhaha tornado waxaa maqashaan waxa la dhaha earthquake oldis waxaan oo dhan waa magacyo bini aadamku bixiyey laakiin waxba kama awoodo tornado waa maqashaan adeeg hor dhulka gaalada iminka in tornado wax la ydhaha ka dhacay specially maraykanka tornado waa maxay soomaalida waxaa taqaaniin dabayl yar oo cirsoob la yidhaahdo dhulka intay ka gacdo wakhtiga jiilaalka kor isu malugto kor u socota waa taasi oo xagga kale u socota dabayshaasi ayaa xagga sare ka soo samaysantaa dabeetana hoos bay usoo daadegtaa meeshii alla la rabay ku daadegtaa iyadoo ku socota afar boqol oo kilomitir qaarkeed peranawa markay soo daadegto waxay u timaado wuxuu doonaba ha ka dhisnaado waxay ka dhigtaa habaan mumbata boodh hawada lagu daray bay ka dhigtaa basharku wadwadiyo wuxuu ka tilmaamo garan waa wuxuuse gartay inuu magacula baxo tornaada la yidhahdaa buu yidhi harag konis baa dhaca maraykanka iyo dhulkan buu u badan yihi balaayaa soo degta duufaan iyo biyo wada socda baddaa kacda magaalooyin dhan bay la tagtaa meeshoo dhan bay qarqisaa mararka qaarkood waxay dhahaan way soo kacaysaa duufaankaasi wuu soo socdaa dabeetana dadku qof waliba intuu magaalada tago ayuu daaqadihiisan iyo waxaan oo dhan wuxuu soo iibsadaa albaabadan looxaantan oo kale dabeetana daaqad walba albaaba dusha lagaga masbaara lagaga dhajiyaanin waxaas soo gelin haddana ilaahay xagga kale ugu rogaa maydkun baa la tiriyaa uniyo waxay burburiso harag koonis baa loo bixiyey waxba lagama qabto dunida sanadkii ina dhaafay lixdan iyo sagaal dhulgariir baa ka dhacay zero three lixdan iyo sagaal dhulgariir baa ka dhacay ilbiriqsiyo seconds maaha minute ten seconds ayaa lagu halaagay tam oo dhan eran waa maqasheen magaalo dhan in faata allahu bunyaanahum min alqawaacid fakhara calayhim asaqf qur-aanka ma ku aragteen ilaahay wuxuu tilmaamayaa faata allahu bunyaanahum min alqawaacid seesaskii la adkeeyaa ilaahay kaga yimaadaa baa layidhi fakhara calayhim asaqf saqafkaa ku soo duma guryihii loo dhistay in lagu noolaada ilaahay xabaalo ka dhiga meelii loogu talagalay inay ahaadaan meelo lagu noolaado maxay dhacdaa within seconds one time ayuu wuxuu ka dhacay maxay jaban magaalo dhan baa la waayay laba boqoloo kun oo qof baa ten seconds gudahood nafta ka baxda ma aha hal minute hal minute meeshuu ka dhaco iyada dee waa kii aakhiro markaa ida zulzilat alardigu weeyaan markaa laakiin waxaa la tilmaamaya waa maxay waa ten seconds waa toban daqiiqo toban ilbiriqsi toban ilbiriqsi baa la tilmaamaya toban ilbiriqsi baa carro dhan ilaahay subxaana wa tacaala xagga kale ugu rogaa ilaahay wuxuu ina baray basharka taarikhdii bini aadamka horaa ilahay ka soo warramay markaasaa waxaa la yidhi fakullan akhadnaa bidambih fa minhum man arsalnaa calayhi xaasiba wa minhum man akhadathu sayxa wa minhum man khasafna bihi alard wa minhum man agraqna wama kana allahu liyadlimahum walakin kanuu anfusahum yadlimuun ilahay wuxuu tilmaamay dadka mid walba dembigiisii baan ku qabtay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa ka mid ahaa kuwa aan dhagax ku soo diray iyo dabayle iyo balaayo ku itixaamay waxaa ka mid ah kuwa qayle lagu halaagay baa la yidhi subxaana wa tacala qayladu waxbay halaagtaa waxaa ka mid a baa ilahay leeyay kuwa aan dhulka la gooyey waxaa ka mid a baa ilahay yidhi kuwo ambiye ku halaagay aayadda aayadda ku xigta maxaa ilaahay yidhi fii suurati alcankabuut aayaddan marka ilaahay ka warramay taariikhdii dadkii hore iyo jiilashii hore sidii ilaahay u galay wax kastoo alla diida aayadda ku xigta ilaahay wuxuu leeyahy mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa ka mathali alcankabuuti ittakhadat beyta ilaahay hayrkii kuwa ku tiirsadaba markaa ilaahay leeyahy quwo aanta alla ahayni cidda ay cabsi geliso awoodaanta ilaahay ayni subxaana wa tacaala cidda ay cabsi gelisaa damacdo markaasi inay ku tiirsato taasiyo nafbida wuxuu la mid yahay ba ilahay yihi ka mathali alcankabuuti ittakhadat beyta sidii caaradii guri yeelatay baa ilahay yihi subxaana wa tacaala waina awhana albuyuut labayt alcankabuut low kaanuu yaclamuun waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala quwadiis wax celin karaa inaanay jirin idan waxaan leenahay madaahir ilya'siga yaalla waa la dhaqankii dadku uu la dhaqmayay ilaahay kitaabkiisa iyo tawxiidkiisa inuu xaqiijiyo alasmaa wasifaat waxaad moodaa dadku inta badan xagga murankuun inuu kala dhaqmo xagga muranka inuu kala dhaqmo inta badan laakiin inaanu kala dhaqmin inay qalbigiisa degto oo uu ku qanco ay noloshiisa hagto ilaahay subxaana wa tacaala sifaatihi lculaa waxa ay tilmaamayaan qofku caqiidadan inuu aaminaa mar hadduu ilaahay ku tiirsaday inaanu biqinba mar hadduu ilaahay ku tiirsaday inuu rumaysan yahay inuu guulaysanayo waxaan idinku tilmaamayaa ataariikh waa deriska bini aadamka ilaahay baro yani waxa kale tajaa tajaaribta bini aadamka kale laabkaa la geliya ama taariikhdu waa waxa nolosha lagu hago ee daliilka laga qaato ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamaya awooddiisa dabeetana qur-aanku taariikh badan buu inooga warramayaa taariikhda uu qur-aanku ka warramayo mid waa ambiyo iyo qoomamkoodii waxay soo kala mareen iyo cidda ilaahay ku tiirsataa inaanay jabaynin waxaa ilaahay tilmaamay masalan muuse iyo wixii soo kala maray maxay faraacinadii fircoon ilaahay wuxuu tilmaamay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca yastadcifu طaa'ifata minhum yudabixu abna'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin ilahay wuxuu tilmaamay fircoon inuu dunida ku qooqay oo qooqa ay u suurto gelisay dadkii uu kala qaybiyey dadku hadduu wada jiro dee xooggoodii baa wada jira laakiin marka la kala qaybiyo xoogoodun baa laystusi waayaa saa daraaddeed hadday qaybsamaan dadku waxba ma noqdaan fircawn nimankan waa gumaysa nebi muuse ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u soo diray laakiin ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wanuriidu an namuna cala aladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum aima wanajcalahum alwaarisiin wanumakina lahum fi lard ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه بالقصة إن يروا فرسو إلهي وفت المامية سبحانه وتعالى فرعون لدك قميسي دبعتنا النبي موسى إلا صادرين فرعون كان دك قميسي إلهي وفق حكمي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا بإلهي وحان دوني بإلهي ليه inaan ku manna sheegto inaan ku gallad sheegto inaan ku galladaysto kuwii la dullaystay la gumaystay oo aan ka dhiga baa ilaahay yidhi a'ima ay qaada kuwa dunida hogaaminaya aan ka dhigo oo aan ka dhiga baa ilaahay leeya kuwa dhulka kan dhaxlaya waxaan kaloo doonay baa ilahay leeya wanumakina lahum fil ardi inaan dhulka makansiiyo oo iyaga gacanta u geliyo waxaan kaloo doonay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala inaan fircawn iyo haamaan iyo waxay ciidan wataan oo dhan aan tusiyo waxay ka cabsanayeen waxay ka cabsanayeen fircawn iyo haamaan iyo ciidankiisa o dhan inaan tusiyo baa ilahay yidhi laakiin asbaabta ilaahay halkuu inooga bilaabay waxaa la ka bilaabay muusanu hooyadii waxaanu ku nidhi badda ku rid ilmo yar baa laga bilaabay fircoonkii intii laka iyo ciidamadii iyo wixii o dhan ilaahay wuxuu ugu talagalay ilmo yar oo lala baxsanayo laakiin ilaahay si uu qudradiisa inoo tusiyo ilmaha halkii lagala cararayaa ilaahay yidhi ku rida ilmaha xaggee lagala baqayay in fircoon dilo ilmo bad lagu riday maxaad u malaynaysa maxaad ka sugaysa ilmo yar oo hadda dhashay oo dharb ku jira oo bad lagu riday yacni qofka insaankii wuxuu tirsanaya inay tahay maxay min asbaabi alhalaag inay ka mid tahay ilaahay wuxuu leeyahy waxaan idhi muuse laftiisana isna badda ku dara hooyadii baa lagu yidhi haddaad u cabsataba badda raaci baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala weliba ilaahay wuxuu ku leeyay walaa takhaafi walaa taxzani habiqin ha murugoonin waxbaba dareenkaas iyo imiku gelin ina raadduuhu ilayka wajaaciluuhu min almursaliin faltaqatahu aalu fircawn ilahay wuxuu kaloo inoosoo tilmaamayaa badda inta lagu riday ayaa haddana waxa maciin looga dhigay fircoon laftiisii inuu fircawn noqdo cidda badbaadinaysa gacanta ku dhistay qisadatan dhul badanoo ka midaba ilaahay qur-aanka kaga warramaya waxaa ilahay ka warramayaa nebi muuse oo xaashiyadii fircoon ku xeraysnayd ay leedahay hala dilo qaala almala'u min qowmi fircawna atadaru muusa wa qawmah liyufsiduu fi lard wayadaraka waalihatak fircoon muxuu ku jawaabay qaala sanuqatilu abna'ahum wanastaxyi nisaa'ahum wainaa fawqahum qaahiruun waa hadalkii fircawn markii la yidhi muuse inuu dhulka fasahaadiyaabaa laga baqayaayo shaqo ka qabo muuse ha sii dayni isticmaal awoodaada baa lagu leeyahy fircawn fircawnna wuxuu ku jawaabayaa waar nimanka yuhuud laydhaha waxay dhalaan waan dilayaa raga rag kama dhalan karo dumarkoodana waan gumaysanaya wa innaa fawqahum qaahiruun buu sheeganayaa fircawn markaa waan awoodnaa korkooda inaan gumaysanno dulaysanno oy hoostayda ku jiraan waa awoodnaa muuse muxuu muuse markaa leeyahy muxuu awoodaa uu sameeyaa fii suurati alacraaf ilaahay wuxuu leeyahy muusena wuxuu ku yidhi qaala muusa liqawmihi istaciinuu billahi wasbiruu ina alarda lilah yuurisuhaa man yashaau min cibaadih walcaaqibatu lilmuttaqiin nebi muusena wuu hadlayaa tamar kale ma hayo laakiin waa mu'min caqiide xambaarsan sida daraaddeed wuxuu leeyahay istaciinuu billaahi wasbiruu buu leeyahy war waxba idinkama maqnaa ilaahay gargaarsada uun kaalmo waa haysataan akbar quwa jirta ayaa maciina ah ee isaga gargaarsada buu ku yidhi midda labaadna sabra nolosha sabr baa lagu gaadhaaya tag saddexaadna waxay ogaataan dhulkan inuu ilaahay isagu leeyahay inaan idinku haysanin ina alarda lilaahi yuurisuhaa man yashaa dhulka isagaa le taana ogaada buu leeyahay laakiin duulkii niyadtabay maxay muuse ugu jawaabeen qaaluu uudiina min qabli an taatiyana wa min bacdi maa ji'tana intaanad noo imanna saa un baa naloo gumaysan jiray bay yidhaahdeen markaa timiyo warkaagu soo batayna cadaadiskumana lagu sii badiyey waxba isma bedelin adiga hortaana gumaysiun baanu ku jirno saasaana lagu waday markii aada hadasho iyo warkaagu la maqlayna cadaadiskunbaa sii batay bay leeyihin saa daraaddeed waxay leeyihin uudiinaa min qabli an taatiyana wa min bacdi maa ji'tana labada goorba dhibti waa sideedii waxba isma bedelin bay tilmaamayaan nebi muuse wuxuu ku yidhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlikum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun waxaa la arkaa buu le ilaahay subxaana wa tacaala inuu cadowgiina halaago ayaa xaqiiqo noqon doonta idinkana laydin makansiiyo dhulkoo laydiin dhiibo laakiin in idinka laydin makansiiyo maxaa ku jire ka dambeeya fayandura kayfa tacmaluun iyaga la erag waxay qabteen idinkana laydin eega bal hadasaa yeeshaan buu nebi muuse leeyahy yacni kaannahaa suura ku dhadhow suuradda maanta dad badan ay ku warramayaan nebi muuse waxaynu ognay in ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku yidhi kaxee tolka oo guraysii oo uu kaxeeyo guuraysiiyey oo uu bad isa soo hortaagay oo ay ku yidhaahdeen innaa la mudrakuun war layna haleel ay ku yidhaahdeen nebi muuse isagoo ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala wuxuu ugu jawaabay maxay kalla inna maciya rabbii sayahdiin aniga cidina ima haleelin buu yidhi ilaahay baa macayga ah subxaanahu wa tacaala isagaana ay hanuuninaya ilaahayna wuxuu ku leeyahy waxaanu u waxyoonay markaa an idrib bicasaaka albaxra fanfalaq yani ilaahay awooddiisu tusinayay waa awoodi karaya in la yidhahdo badda iska mar laakiin waxaa la yidhi bal horta shaqo qabo shaqada ah ulku dhufasho laakiin ul waa taqaanaa inaanay bad waxba ka taraynin adiga waxaa la yidhi shaqada intaada qabo inta kale ilahay baa ka mas-uule inta laguu diray waxa weeyaan badda tan inaad garaacdo oo ul ku dhufato ushii markuu ku dhuftayna ilaahay wuxuu leeyay fainfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi lcadiim waa laga booday qur-aankoo lama sheegin fadaraba muusa caynkaasuu sameeyey kaasuu intaasoo dhan ilahay kaanama amarka markii la siiyeyba fanfalaq baa ilahay yidhi waaba kala dilaacdeen fawl tacqiib wa tartiib waa dilaacday baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala fa kaana kullu firqin ka tawdi alcadiim waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamay bad inuu engejin karo wuxuu kaloo inoo tilmaamay dab inuu baktiin karo kullu dalik waa waaqicyadkaynu la dhaqmaynay si laynoogu caddeeyo nebiyullaahi ibraahim baa tolkii ku tuureen dab ilaahay wuxuu yidhi waxaanu ku nidhi maxay yaa naara kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim war dabow baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala qabow iyo nabad u wada ahow qabowgu marbuu wax dilaa qabow iyo nabadba u ahow baa layidhi nebi ibraahim ilahay wuxuu inaa tusinaya inuu isagu kownkan ka taliyo dab waxbuu gubaa laakiin ilaahay hadduu yidhahdo waxba ha gubin inaanu waxba gubaynin dab oo wax guba hadduu ilahay yidhahdo waxba ha gubin inaanu waxba gubaynin badi waxbay liqdaa kala weeco baday muslimka ku dhex maraya hadduu ilaahay yidhahdo subxaana wa tacaala inay kala weecanayso kullu dalik waa caqiida layna rabo inaynu rumayno maxay inay naga dhaadhici karto ilaahay wuxuu qur-aanka inooga warramayaa nebi ibraahim oo gaboobay oo aan carruur haysan oo ilaahay la hadlayo subxaanah wa tacaala leeyahy nabi cibaadii ani ana algafuuru raxiim waana cadaabi huwa alcadaabu alaliim wanabi'hum can dayfi ibraahim awalan ilaahay wuxuu leeyahy uga warran addoomahayga inaan anigu ka dembi dhaaf badan ee naxariis badanahay waxaad kaloo u sheegtaa inaan cadaab kululahay waxaad kaloo uga warantaabaa ilaahay yidhi ibraahim iyo martidii u timi id dakhaluu calayhi faqaaluu salaama qaala inaa minkum wajiluun qaaluu laa tawjal inaa nubashiruka bigulaamin caliim qaala abashartumuunii calaa an masaniya alkibaru fabima tubashiruun xaqligii caadiga abu ibraahim ku hadlay ma markay da'iba ay haleeshay anigoo intaasu sannadoodba ma dhalaysiska ahay waxba dhali waayey oo maantana da ii soo gaadhayba tamarta aan dhigay ma markaasaa ii bushaare ayaa ay leedihin waxbaad dhalaysaa ilahay wuxuu ku yidhi malaa'igtii uu soo diray waxay dhaheen qaaluu basharnaaka bilxaq falaa takun min alqaanitiin baa nebi ibraahim lagu yidhi war waxaan la sheegaya xagga allay ka yimaadeena waa xaq adiga qunuudka iyo ku galayn ya'si qalbiga muslimka meel kuma laha baa ilaahay leeyihi nebi ibraahimow ya'si ma jiro tan anaa amray waanay dhacaysaa qaala waman yaqnutu min raxmati rabbih ila daaluun nebi ibraahim markaasu isqabta wuxuu leeyay oo yaaba ka quusan kara ilahay naxariista markii la yidhi adigu kuwa quustaha ka mid noqonin wuxuu leeyay yaa ka quusan kara ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa waxaa laynoo tilmaamayaa maryama oo inana oo aan nin lahayn oo ilaahay intuu malaa'igu soo diray yidhi carruur baad dhalaysaa ilmaad dhalaysaa lagu yidhi oo yaabanoo leh anaa yakuunu lii gulaama walam yusasini bashar walam aku bagiya qaaluu kadalik bee loogu jawaabay waar anigu gabadh xunna ma ahayn ninna maan lahayn saa wax u dhalayaabay weydiinaysa waxaa la yidhi ilaahay hadduu isagu doono siday u dhacaysaa kadalik allah saa doonay saasay u dhacaysaa baa lagu yidhi qaala rabbuka huwa calaya hayin walinajcalahu aayatan linnaas aniga arrinkani waa i fududyay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala wax weyn oo aad la yaabto oo ka argagaxdo ma aha baa ilaahay leeyahay waxaa ilaahay maryamadan lafteeda inooga tilmaamayaa iyadoan xoogsi tegin ee halkay ku cibaadaysanaysa iska fadhida inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqay arsaaq oo ilaahay wuxuu tilmaamaya mar kasta uu soo kalo zakariya ma muxuu ugu yimaadaa wajada cindahaa risqa wuxuu ugu yimaada iyadoo uun cunno haysataa xaggaad waxaan ka keentay markuu ku yidhina maxay ku tidhi ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab ilaahay aayadda ku xigta muxuu yidhi hunaalika dacaa zakariya baa la yidhi markaasuu zakariyana waa xasuusa dhacdadan ba xasuusisay markuu soo galay gabadha tan uu raashinka iska haystaa ayuu zakariyana i jiri haddaadna maad wiil doontid da-du waxbaba ma yeelayse waad dhali karaysaaye hunaalika dacaa zakariya rabbah baa ilahay yidhi markaasuu bilaabay zakariyana inuu ilaahay baryo subxaana wa tacaala oo uu ilaahay weydiisto isagoo gaboobay oo da-a oo islaantu qabay gabowday in ilaahay subxaana wa tacaala ilmo uu siiyo dhacdooyinkan aynu tilmaamaynaa waxa inoo sheegayaa qofka muslimka ah ya-siga inaanu aqoonin inuu quustaana inaanay meesha ku jirin walidalik buu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo god ku jiro abubakar markuu lahaa hadday hoos eegaan wayna arkayaan muxuu ku lahaa maxaad u malaynaysaa maxay laba ilaahay ma coodayey subxaana wa tacaala laba alle ma coodayey idan mar haddii allaba la sheegay inaan la jabaynin waa la ogyahay subxaana wa tacaala mar hadduu adiga ma caagayey inaanad sabaynin waa la ogyahay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamaya qisas badan oo nooca kana qisa basiita aan tilmaamo yahuudda ku saabsan maanta qolada kibirtay ee waxay doonto samaysa ilahay wuxuu sheegay huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min ahli اlkitaab min diyaarihim liawali اlxashr ma danantum an yakhrujuu wadanuu أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأطاهم الله من حيث لم يحتصبوا qolada san ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu idinku madna sheeganaya baa la yidhi waa kii alle ka saaray nimankii gaaloobay ahlu kitaab ka mida guryahoodii ilaahay wuxuu sheegayaa maa danantum labadaa danni unu fiirso maa danantum an yakhrujuu cudud iyo xoog iyo waxay lahaayeen markaa idinku xisaabisaan waxaa ku tala gasheen nimanka kale inaanu bixaynin iyaguna maxay rumaysnaayeen wadanuu anahu maanicatm xusuunuhum min allah baa ilahay yidhi laba dannaa meesha wada yaalla labada danne meesha wada yaalla midi waxa weeyaan qolada gaaleed inay rumaysan tahay xusuuntoodan iyo waxan ay wataan inaanu ahayn wax cidiba ka hor iman kartoo la jebin karo daniga kale xagga kale yaallana waxa weeyaan muslimiinta laftoodu inay islahaayeen nimanka waxaa wata looma babac dhigi karo waa waxa maanta jiro oo kale un yani dadka badh gaaladu waxay isleeyihin idinku waxaa haysataan wax kasta oo wax lagu tirtiro idan danigoodi waxa weeyaan cidinaba babac dhigi karin muslimka laftiisa muxuu rumaysan yihi iyana waxay isleeyihin nimanka waxaa haystaa niman loo babac dhigi kara maaha waa laba danni oo labaduba isku mid yihiin oo laba dhan oo iska soo horjeeda ka soo horjeeda ilahay misaal buu ina siiyey markaa wuxuu leeyahay maa danantum an yakhrujuu wadanuu anahu maanicathm xusuunuhu min allah laakiin ilaahay wuxuu leeyahy faataahum allahu min xaysu lam yaxtasibuu ilaahay laakiin meelaan tiradaba lagu darin dhulkii strategical pointka ahaa ee bini aadamku uu xisaabinayey ee ula halkaana waa in waxaa la dhiga halkaana saa la dhiga halkaana saa la dhigaa meelaan waxbaba la dhigan baa ilaahay ka yimi baa la yidhi subxaana watacaala oo waa xaggee ilahay wuxuu ii leeyahay waqadafa fii quluubihim alrucba yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniin innaga maxaa layna yidhi markaa faactadiruu yaa uli labsaar ilaahay wuxuu kaga yimi meelaana iyaguba ogeyn oo qalbiyadooda xaggoodu kaga yimi baqaa lagu riday baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala dabeetana iyagaaba wuxoodii kharaabiyey oo sidii intaan laydinku soo gaadhin kama sii takhallusayninku ilaahayna wuxuu ina leeyahay faactadiruu yaa uli labsaar waar kuwa aqoonta ama basiirada kuwa lahow waar ku cibro qaata baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waxaa dhacay waxa isweydiinta leh taariikhdu milicsi yaroo fudud bay inooga baahan tahay muslimku ma maanta quru jabay thats the question ma maalintii ugu horreysay muslim jabaaba maanta maya soo maydan ogidin baytulmaqdiska maanta laysku haysto sagaashan sannadood inaan salaadba lagu tukan sagaashan sannadood oo isku xiga inaan salaadba lagu tukan oo uu gaalo gacanteed ku jiray laakiin bacda tisciin sana maxaa isbedelay ilaahi subxaana wa tacaala salaaxaddiin ilayuub ayuu soo saaray cimaadadiin izankiya raggii ka horreeya ka horreeyey dabeetana waxay soo gaadhay cahdigaasi salaaxaddiin ilayuub ilahay subxaana watacaala gacantooda dib ugu soo celiyey kaasi waa masjid alaqsa oo maxaan masjid alaqsa idiin geynaya sowma ogidin xarabka kacbada xajarul aswadka labaatan sannadood inuu maqnaayo muslimiintu meeshao madhanun ay u tukanayeen saa ma ogtiin abu taahir alqirmiti qaraamitada nimankii ahaynta yimaadeen xajku ay muslimiintii laayeen oo meeshao dhan ku kala tageen ayay dhagax yarna fujisteen dabeetana waa iskala tageen baxrain iyo dhulkaasay iskala digeen iyo qaraamidadu dhulkay ka talin jirtay cishriin sana bay la maqnaayeen oo kacbadoo bilaa xajarolaswada dadku xaggeeduma tukanaya ama uu xajayy oo aan xajarolaswadba la haynin waa waaqac hore usoo dhacday taarikhda waxay tilmaamaysaa baqdaadatan inay duntay oo tataarka nimankii la odhan jiray mongolians tataarka nimankii la odhan jiray inay mar caalam alislaami dhammaanteed cagta soo mariyeen ficilo tan u eg waayo caalamulislaami say cagta u mariyeen isagaa ishayey markuu isqabtayna kolba qolaa lagu wada duulaa oo tataarka iyo kuwo kaloo muslimiin ay ku wada duulayeen ilaa sidii loo soo waday laysla soo gaadhay yani dagaalku wuxuu ka soo bilaabmay afghanistan shishadeeda maa waraa nahar buu ka soo bilaabmay mongoliya nimanka kani ka yimaadeen laakiin sidii kolba qolo muslimiina oo ishayey laba boqoroo muslim oo xifiltamayay oo ishayey la ysugu hayey ee qolabaa ilaahayd annagaa waddada ku sininaya annagaa hubka ku sininaya annagaa ku taageerayna anag annaguna dhaafo kuwa kale kuwa kale gal eeay kuwa kale u gelayeen ayaa lasoo tirtiray khawaazimiintii afghanistan iyo kuwan meeshii haystay sindi iyo dhulkaasoo dhan ciddii haysatay khuraasaan oo dhan karmaan iyo dhulkan oo dhan waxoo dhan waa laysla soo tirtiray aakhirkii maxay soo gaadhay waxay soo gaadhay baqdaad qoladii joogtay in la yidhahdo haye laga dhaadhiciy iyagana haddii aynu u tagno oo aynu u tagno boqorka waxa uu nidhaahno meeshao dhan qabso adigu maamul dhibi ma jirto laakiin boqortooyada sideeda dowladda sideeda u jirto waayahay buu yidhi kaalaya wayna siinayaa dabeetana iyagoo hadiyado wadabay ka hor tageen oo waxoodii oo dham istaba socda intuu qabtay buu gowracay tataarku waraaquhu diri jiray midna ma akrideen fi taariikh ma jecli inaan akriyo laakiin waraaquhu diri jiray kuwa maanta laysu diree dhambaaladan la sheegaya hanjabaadaha tiiviyada ka socdayo waxaasi waxay noqonayaan wax aan waxba ahayn haddaad maqaal qura akridaan fi taariikh akhriya haddaad maqaal qura akhrido waraaquhu qori jiraya waa uu diri jiray duwalka islaamiga ah haddaad mid qura akrido yacni tastagrib luqadan berigaana miyaa lagu hadli jira trs kaanamaa kuwa maanta la qora unay tahay tiyo lasoo qaadanoo dib loo daabacay waraaq qura haddaad akrido walaa uxibu qiraa'ataha idinku dal akhriyi maayo waxaan rabaa inay idinku taarikh dhamaadhaan oo akhridaan inkastoo ay taariikhka dheer tahay waayo culammadii wax ka qortay waxaa ka mid ahaa maxay ibnu lasiir ibnu lasiir mudda aanu qorin awlaha markastoo aan qalinka qaataba uu istirjaacay yacni waan ka baqayay buu lahaa inaan qoro ibnu kasiir markuu qoro markuu dhowr santanis qoraba fa innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun buu ka daba qoraya waxoogaa yar markuu qoraba fa innaa lilahi wa innaa ilayhi raajicuun buu qoraya xataa taariikh ahaan raggii uu waraaqda ku qorayay ayaa ka naxay inay qoraan waxa kan laakiin tataarkii caynka ahaa muddo yar baa laga adkaaday bal eh wakhti yar dabadii isagaa la soo geliyey islaamka arnold gaalka la yidhahdee ka mida taariikhda qolada qortee gaaleed ayaa wuxuu leeyahy waxyaabaha ugu qariibsan nolosha waxaa ka mida buu yidhi tataarkii dunidoo dhan jiidhay buu yidhi ayay saddexdii diimoodee waaweynaa markaa u tartameen buu leeyahy saddexda diimoodee markaa waaweynay waxa weeyaan waa islaam iyo christianity iyo buddhism buu sheegaya oo asia markaa dee diintii ugu weyneyd ee ka jirtaya ayay saddexdaa diimood u tartameen markay u tartameen wuxuu tilmaamayaa waxaanay ahayd buu yidhi islaamku diintay ugu necbaayeen bay ahayd buu leeyahy islaamnimadu diintay ugu necbaayeen ayay ahaayeen waxay kaloo ahaayeen buu leeyahy dadku ugu baabi'inta badnaa ee uu tirtiray waayo duullimaadku markuu dhacayay quwa saliibiya ama kristanka iyo tataarku heshiisyaa u socday ah in lagu wada duulo muslimiinta wasaa'iq baa jirta iyagu kala qoranayeen oo ku socotay in la wada duulo muslimiinta lagu wada duulo budisamkuna dee waa dhaqankiisii horiyo dadka agtiisa ka noolaa maca daalikba wuxuu leeyahy waxaa hariib noqotay ciddii ku guulaysatay ee nimankan ka dhaadhicisa diin inay noqdaan muslimiin tataarku markii dambe waxay ka mid ahaayeen dadkii futuuxaadka islaamiga ka qayb galayay dowlad islaamiya bay markii dambe ahayd maaha markay baqdaad joogtay laakiin waa markii dambe waxaan ka warramayaa leeyahy taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa yacni nadaariyaad beri hore dhacay oo qura mahe taariikhda muslimiinta maanta noole waxa ay sheegaysaa inay intaasoo goor jabeen oo ay hore usoo jabeen oo ay soo dhacday laakiin haddana ay dib u guulaysteen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu dib ugu gargaaray waxay leena waxaasoo dhan markaynu isku darro inaynu si fiican u fahmnaabaa ku roon sunan ullahi fi lard ilahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lard faاnduruu kayfa kana caaqibaة اlmukadibiin hada bayaanu linnaasi wahuda wamawcidaة lilmuttaqiin walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum muuminiin ilahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala war dhulka socda baa ilaahayna leeyahy oo waxbaadha oo taariikhda eega oo umamkii dunidan kor joogi jiray eega oo waxa ku dhacay eega oo dadkii gaaladae halaagsamay cidhibtoodii dambe eega war kani baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa bayaan iyo caddaymo aan idin siinayo oo dadka lagu hanuuninayo inta alle ka cabsanaysa waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya walaa tahinuu walaa taxzanuu waar wahniyuu idinku dhicin baa ilaahay leeyahy ha daciifina mustadcafiin ha noqonina ha jabina kow hana murugoonina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wax kasta oo soo dhacay waa min qadar illaahi subxaana wa tacaala marka wax laga murugoodo oo qofku uu la fadhiisto la dawaqayo ay noqonin ilahay wuxuu leey wa antum alaclowna in kuntum mu'miniin antum alaclown jumla ismiya baa ilahay inoogu tilmaamaya idinkaa koreeya baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala idinkaa koreeya haddaad tihiin baa laleeyahy maxay kuwa mu'miniina waxaa kaloo inahay inoo tilmaamaya nin guulaysta iyo nin laga guulaystaba meesha nimaan dhib qabani inaanu jirin adiguna haysdhiibin baa laleeyahy walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala deris wuxuu inaga baray ghaswatu uxud suuratu ali cimraan haddaad si fiican u akhridaan aayaadka ilaahay uu ku tacqiibiyey ee uu kaga hadlay dhacdadii uxud ee muslimiintu ay jabeen markay dhacday ilaahay qur'aan badan buu soo dejiyey oo qofka muslimkaa taariikhda wax laga barayo qur'aan badan oo taariikhda qofka muslimkaa wax ka baraya khayrun lianfusihim guusha gaalada raacday baa ilahay leeyay subxana watacaala walaa yaxsabana aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim yay marnaba u malaynin baa ilahay leeyay subxaana watacaala kuwa gaaloobay waxaan aan dib ugu dhigay ee uu joojiyey inay iyaga faa'iida ugu jirto khayr ugu jiro yay moodin baa ilahay leeyay haddaad gaalka jaaniska maxaa loo siiyey ilaahay baa wuxuu leeyahy innamaa numlii lahum liyasdaaduu isma walahum cadaabun muhiin waxaan iyaga marka kan guusha usiiye dib ugu dhigay waa inay dembi kororsadaan baa ilaahay yidhi waxaanay leeyihin cadaab kulol booskii naareed weli may gaadhin ee loogu talagalay kooxdani baa ilaahay leeyahy idan waxaa loogu talagalay inay ismiga dhammaystirtaan si ay u gaadhaan booska naareed ee ay leeyihiin amaa innaga innaga ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa dee haybka idinma tusaya baa ilahay leeyo haybka taalacan maysaan laakiin waxaan rabaa saasi ma wada tihiin in laydin gilgilo laydinkala sooca baa ilahay leeyahy aayadda aayadda ku xigta ilaahay wuxuu leeyahy wama ma kana allahu liyadara almu'miniina cala ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aayib sidaa iminka tihiin baa ilaahay yidhi idinkaga tegi maayo alla subxaana wa tacaala ilaa iyo la kala sooco kuwiina xun iyo kuwa wanaagsan baa ilaahay leeyahy wamaa kaana allahu liyulicakum cala alghayb si xun ka xun iyo ka wanaagsan loo kala arkana ilaahay haybka wax idinkama tusaya baa layidhi ee maxaa laydinku kala saaraya markaa waxa weeyaan tajaaribtan iyo imtixaankan baa munaafiqiinta iyo dadka liita iyo ducafaau lquluubka iyo dadka xun iyo waxan oo dhan beladaa soo saarta marka la jabaabay kala muuqdaan dadku guusha dadka o dhan baa wada sheegta nin waliba guusha nin buu ahayo dhinacu kaga jiray ama jabku markuu dhaco waxaa kala muuqda dadka iyo nafsiyaadkooda iyo waxay aaminsanaayeen iyo waxay rumaysnaayeen iyo noocay u fakirayeen saa daraaddeed baa ilahay ley walakina allaha yajtabi min rusulihi man yashaa faaaminuu biاllahi warasulih wain tu'minuu watataquu falakum ajrun cadiim waxaa kaloo alla inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala meeshatan cid wada caafimaad qabtaa inaanay jirin haddii adiga dhibtu oo markan lagaa guulaystay kaa guulaystay laftiisu dhib wax yeesha inuu qabo walidalik baa ilahay wuxuu leeyay in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun milo war haddii dhib idin halayshay baa laleeyahy iyaba aanamay cabina dhib baa haysata baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilahay leeyay watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waa maalmo aan ugu talagalay dadka inaan u kala bedelo baa ilahay leeyay si wax badan loo ogaado وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ما إلهي سانو يالا إلهي حكمتك جرتو تلمام يا وحلي كوين إيمانك دبتك يا إن كرلا سوق عضاي صبحان أي مغضى إيوه جنة ضد مسلمين ما يلا الله غيرت لقل إن لقارسيو أه شهداء الله ويتخذ منكم شهداء دان دلدعين شهيد ليلي مايه وحكى الله سبحانه وتعالى wallahu laa yuxibu alaalimiin marka laydin laynaya ilahay baa boos shahaada dadka la rabaa laakiin macnaheedu maahabaa ilahay leeya aalimiinta inuu jecel yahay kan guulaystee aalimiinta ah kalgacalaanu qabo ma aha baa ilahay leeya subxaana wa tacaala waliyumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin am xasibtum an tadkhuluu ljana walamaa yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin waxaa ilaahay inoo tilmaamaya adduunka inuu imtixaan iyo fitanka iska leeyay latabluwunna في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا إلهي وحين لي سبحانه وتعالى والله إذن يتحامية نفس إيا مال إيا طلب والله إذن يتحامية بل والله إذن يتحامية وحا مقل الدون تنبا إلهي لي دو وقت ربضا وكإمنية من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إيوه والذين أشركوا waxaa ka maqli doontaan baa ilahay leeyay gaalada iyo ahlu kitaabkaba adan kasiira waxaa lagu dhawaaqaya waa irhaabi waa kan waa asmaada yani haddaad tidhahdo musalaxaadka muslimka loo bixiyo qura qor yani daftar dhan baad ku dhadhaweyn kartaa qaabka loo wado iyo iclaamku waxaanuu sheegayo waxaa la wado ilahay markaa wuxuu leeyahy adan kasiiran baa ka maqlaysaan dhib aada u tiro badan labaa maqli doontaan laakiin maxaa laydinka rabaa wain tasbiruu watattaquu faina dalika min cazmi lumuur baa ilahay war haddaad sabirtaan oo adkaysataan nolosho adkaysi ayaa lagu gaadhaa meel sare oo aad la kacabsataan saas laydinka rabaa waa kaabaa alla tilmaamaya subxaana wa tacaala waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamayaa in badan dhacdooyin tiro badan tiro badan tiro badan oo dhacay si awgeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay dalika walow yashaau allahu lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay hadduu doonayo marka ugu horraysa laishaleelaba waa idinka gurg waa idinka guulayn lahaa baa layidhi subxaana watacaala haddaa iskaba soo horbaxdaanba waa awoodaya ilaahay subxaana watacaala inuu idiin guuleeyo laakiin maxaa la rabaa ilaahay wuxuu yidhi liyabluwa bacdakum bibacd in laysku kiin intixaamaa baa la rabaa in laysku kiin eego in la eego nooca aad soo baxaysaan kaas baa la rabaa baa ilahay leeyahy subxaana watacaala waxaa ilaahay inoo tilmaamaya واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنسره ورزقكم من الطيبات وروحا حصوصة با إلهي لي مركا يريدين دد ير الله استضعاف صد الله يريستا هيدين يا كعب سنيسين بين ليدين كلا بوبا با إلهي لي تخافون أن يتخطفكم ددكو إنو إذن دفو oo idin boobo markaa ka cabsanayseen bal dib ugu noqda baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay baa dabeetana idiin hiiliyey taasi waxaynu leenahay waa qadiyadda koowaad waxa weeyaan aliimaanu billaah inaynu ilaahay dib u rumayno subxaana wa tacaala qadiyadda labaad waxaynu leenahay waa sunanu taariikh inaynu daraasayno oo dib u eegno ma jiro bashar wadiic oo weligiiba dhulka yaalay ka saddexaad waxaynu leenahay inaynu garanno min xikmat illaahi subxaana wa tacaala jabkan iyo dhibkan iyo waxaan oo dham uu ku yimaado qadiyadda afraad aan rabo inaan sheegaa waxa weeyaan عن إعلام الغرب أو أهل كفر قالوا يا إعلام كودو وحو الربائن الشيغو انت أي أود وين وحو كلا الربائن أنو الشيغين انت أي ضعيفيه حقا كلا وعكسي وحل الربائن نجا إن لشيغا ميل كستا إنو بوك كلا إنهي حوجين أنا لقريبا إن نرك إعلام كعالمي قاب كاسو يالا qofka muslimkaee maanta joogaana qaabkaasi u yaalla markaad tidhahdo bal muslimiinta ka warran haddaad tidhaahdo ilaa qayb baa la qaybsiiyo u xifdisaye wax allaaliya waxaa tabardarre haysatuu kuu tilmaamaya waxan baa inugu dhacay waa la qaybsanay halkan bay ka booday boqor boqor hebel baa boqor dilay caynkan bay u kala baxday yani wax allaaliya waxay dacf iyo naqsi leeyihin buu tilmaamaya lagama yaabo inuu xasuustaba bal midh xoogo ku jiro ay leeyihin inuu jiro haddaad tidhahdo bal gaalada ka warranna b fifty two unbuu xasuusanaya iyo gantaalaha iyo yacni wax kale u ka xasuusanaya ma jiro iclaam ilgarbi markaa wuxuu inaga dhaadhiciyey wuxuu inoo dhigay basharka xaggaa xiga in lagu tusiyo awooddiisa iyo wax awoodu leeyahy laakiin aan lagu tusin meeluhu daciifka ka iyo tabardarridiisa iyo awoodo la-aantiisa aan lagu tusinin wuxuu kaloo xagga kale inoogu qallibo inoo dhigay inuu ku tusiyo dacfigeenna iyo meelahaynu ka liidanno laakiin aanu ku tusinin maxay tamartiiyo awooddiiyo xoogga uu leeyahay maala alcaalam alislaami maca dacfihi sidaa uu u liita u haddana u yaallo ayuu wuxuu yahay bay leeyihiin one third of the people dunida ku nool tirooyinka xaqiiqiga ay saasay tilmaamayaan saddexdii qof ee dunida marayaba inuu midi muslim noqon karo haddii si dhaba loo tiriyo hadi waaxida bini aadamku xoog buu tiruu isugu faanaa xoog iyo dad baa laysugu faanaa bini aadamka innaga waxaa laynaga dhaadhiciyaa cunadu idinkuma fille dhasha yareeya iyagana inuu wax dhalo intaasoo kunoo dollar baa lagu siiyaa qofka wastranka ah bale wasaaradda dhan baa u dhisan sidii dadkooda ay wax u dhali lahaayeen oo loo badin lahaa calaa kulli xaal bini aadamku xoog tiro isugu faanaa waa bashar waxa wax qabta waxa ugu badanee caalamka la adeegsado waa bini aadamka waxa wax bedela waa bini aadamka idan tiradii waa la hayaa oo bashar inaga badani ma jiro inala mabda si kale markaynu u tilmaamno dhul buu bini aadamku ku xisaabtamaa muslimku wuxuu degan yahay dhul aad u ballaadhan wuxuu kaloo degan yahay bay yidhaaheen dunida dhulka ugu istraatiijisan ma jiro mamar caalamka ku yaalla meel la maro istraatiijiya ama dayuurada ha marto ama markab ha maro ama socod kasta ha lagu maray ilaa iyo caalamulislaami buu ku yaallaa do you believe that kanaal rasmiyo dunida ma jiro oo duni isku xidha ilaa iyo caalamulislaami gudihiisa ku yaalla idan dhulkay degan yihiin marka la eego waa the most strategical point in the world dunida oo dhan waa booska ugu istraatiijisan bay degan yihiin saddex ilaahi subxaana wa tacaala dunida nicmuu dhigiyo energy energyga dunida oo dhami in boqolkiiba siddeetan ka badan cagaha muslimiinta hoostooday ku jiraan waxaa shidaal dunida ugu badani wuxuu ku jiraa intan caalamka carabeed iyo agagaarkeediiyo inta muslimiintu degantay baaqiga ugu badan ee dunida hadhayna inta muslimiinta ee xorowday ee ruushiya ka go-day buu ku yaalaa khasakhastan iyo turkmanistan iyo inta tan iyona inta ugu badan ee kale ee kayd kale ee dunida jira iyagoo hoostooda ku jira bale dahabka dunida ugu badane labadan kooxood buu ku hoos jira sacuudi arabitaan bitroolka laga diro dahabada ugu badanina dunida isaga cagihiisay ku hoos jiraan wakadalik intaa eeshiyadaas ku saabsisan ee caalamulislaamiga hadda ka gooday ruushiya ku hoos jira idan ilaahay subxaana wa tacaala enerjidii dunida halkay degayeen cagtooda hoostoodu dhigay marka lagu xisaabtamo enerjigan dunida cadceedda ah oo enerjiga ugu badan ee bini aadamku faa'iidaa yani yurub iyo north america waxay wax ku gumaystaan saddex bilood waxay beeraan samarka xagaagaa wax la beertaa saddex bilood baa wax la goostaa saddexdaa bilood baa iyana ka dhargeen dunida kalena ay ku quudiyaan ama bacmishkala usiiyaan ama sadqa usiyaan ama waxay doonaan wala baxaani inaguna hool afar iyo laba iyo tobanka biloodba waxbaa la beeri karaa caalamulislaami oo dhan enerjiga ugu badanee cadceedeed bay leeyihin haddii solar energy cidi ka faa'iideynayso idan waxay leenahay enerjiga dunidoo dhami ka sare hadduu noqdo iyagaa ugu badan oo cidda ugu badan ee gu iyo jiilaal iyo dayrba cadceedda si islaagu hela waa caalamulislaami inta ah cidda ugu badanee cadceedda ku yartayna waa inta aan caalamulislaamiga ahayn idan caalamulislaami cadceedda ugu badanee enerjiyu haystaa waxay leenahay caalamulislaami waa dunida dadka ugu dhallinyaraysan you believe that dunida kale way sii gaboobaysaa yurub maanta waxaa laga warwarsan yahay qaybo ka mid ah two thousand twenty five markay gaadho dadka benshaniiska noqda xaggee laga keenayaa kharashkii la siinayey waayo benshaniiskaa ka badanaya bay leeyihiin shaqaalaha caadigaah maanta shaqaalaha badano benshaniiska an yara laakiin waxay leeyihiin waa aging world waa duni gaboobaysaa markay gabowdana shaqaalay u baahan tahay yaa shaqaynaya markaas iyaga marka sidaa looga fekerayo caalamulislaami masalan algeria dadka ku nool boqol kiiba toddobaatan soddon jir bay ka yaryihin idan caalamulislaami marka la eego dadka yar iyo dadka waaweyn intaasoo laab waxa badan dadka yar idan waa xoog soo koraya caalamulislaami dhammaantii halka uu ka yahay caalam kale dad sii yaraanaya dee yaraanta waxay kaga filan masalan wariyahoodii caanka ahaan jiray madaxweynaha isu soo sharaxay buchanan buchanan waa nin wariya oo maraykana oo laba goor madaxweynenimo isu soo sharaxay oo saddex madaxweyne la taliya uu ahaan jiray oo t v-gan c n n ta la ydhahda nimankii ugu cawaansanaaye wax ka samsameeye ahaa bale brograamka caankaee la ydhaha crossfireka ninkii alifay isagu bilaabay ayaa buog qoray two thousand two ayuu buog soo saaray buuggiisa waxaa la yidhahdaa the death of the west geerida reer galbeedkaa la yidhaahdaa wuxuu tirinayaa dunida dadka soo koraya iyo dadka sii madhanaya waa nin kristana oo kristanka weliba midigta xiga ah oo raba tolkii inuu wax u sheego u dardaarmaya oo raba inuu yidhaahdo haweenayda caadi waa inay u dhasha sidii ayeydeed u dhali jirtay oo raba inuu haweenka guurigiiyo meel hagaagsan ku celiyo carruurta la beero oo la dhaqo wuxuu leeyahay dadka yurub oo dhan markaan isku dara buu yidhi waddan qudhaa jira oo yurub ka mid ah oo xoolkiisa iyo naxashkiisa xoolka ma taqaanin dharabta carruurta la saaro baalkan yare baalkan yare carruurta lagu seexiyo maxaa u taqaanin xool ama dharab ama waxan yare carruur ilmaha yar lagu rido markay geeriyoodaanna maxaa lagu ridaa taabuut sanduuq soo looma sameeyo kristanku markay geeriyoodaan lagu rido wuxuu leeyahay kuwa geerida iyo kuwan dhasha markaynu samayno kuwa geeridaa badan buu leeyahy inta aynu samayno haddii labadan uu ka geeridu bato maxaa waa maxay macnaheedu waa dad sii yaraanaya yurub oo dhan marka la isku dara buu leeyahay hal wadan oo qura ayaa jira oo labada naxashe labadan bahal ay isleekaanayaan ama kan dhashi uu soo yaro kordhayo oo macnaheedu ay tahay inta dhimato in leego bedesho in la helayo waddanka nasiib darra kaasina wuxuu ka noqday waddan islaamiya waa albaniya dhowr iyo afartanka waddan ee yurub ku yaalla dhammaantood way sii yaraanayaan bini aadam sii yaraada ma aragtay weligii macnaheedu waxa weyaan germany iyo francis masalan dagaalkii labaad ee dunida markay ka baxeen intay ahaayeen maantay ka yaryihiin soomaalidu afartankii intay ahayd iyo maanta intay tay ka warrama yani haddaad afartan kii dadkii joogay waayeelka maanta jooga haddaad weydiiso nin walowba reerkiinu intuu ahaa oo aad maanta dhinac dhigto waxay noqonaysaa inaad maxay boqol jeer jibaaranteen yani awowgaa oo qura eeg awowgaa afartankii imisu ahaa awowgaa iyo intuu dhalay tiri afartankii intay ahaayeen maantana tiri awowgaa intii uu dhalay bal intay tira yihiin intaasunbay soomaaliya badatay waa de same reer waliba uun africa la isku celcelin karaa yani waxaa la leeyahay caalam alislaami waa ummadda qura ee dhiiggeedu uu tajdiidsamaya dhallinyaroobaysa ee xoog noqonaysa ma dadka sii dhimanaya markaa rajale mise dadka soo dhalanaya soo socda yani mujtamacaadka laleeya way dhimanayaan waxay leeyihin qarnigii hore markuu bilaabmay ninka cadi intuu ahaa meel kastaba dunida haka joogeen iyo qarnigan soo socda bartimihiisa marka la marayo boqol iyo konton milyan buu hoos usii maraya weliba waxay dhahaan qarniga markuu bilaabmayey seven hundred and fifty million meelahaas ay ahaayeen bay dhahaan white manku maantana bay leeyihin marka two fifty marka la gaadhana bay leeyihin lix boqol buu noqonaya yani waa dad sii gaabanaya waa ilaa caalam alislaami iyo dadka muslimiinta ay yihiin maxay dad soo korayo soo socda maxaan masaa'ilkan u tiltilmaamaya waxa weeyaan waxaa laguu sheegaa un halka aada boogta ku leedahay si laguma sheego xooggaaga soomaalidu waxay yidhahdaan neefka geela aakhira xooggiisa la tusaabay yidhahdaan adduunkan intuu joogayana ilmo yaroo carruur a hogaamiya waa maamaha soomaaliga aakhirase markuu yimaado unbu arkaa bay yidhaahdaan awrku inuu in xoog weynaa kaanahu dadka muslimiinta maanta aada moodo waa dad xooggoodiiba laga qariyey yani qof aan arkaynba xooggiisii iyo tamartiisii waxaad dhulkii ugu fiicnaa baad leeday waa enerji kii ugu wanaagsanaa baad leeday oo bashar kuwii ugu badnaa baad haysataa oo dhallinyarana kuwii ugu dhallin yaraa baad haysataa haddaad intaa isla hayso sidee u dhici kartaa inaad quusato markaa mustaqbalka bini aadamku idan umamka taariikhdeeda marka la baadhayo laguma baadho maxay dhowr sano laguma eego yacni qofkan inta badan dadka waxa u muuqda uun the coming years iyo dunidu say u ekaanayso iyadoo aan leenahay coming yearska dhow xataa mustaqbalka dhow ilahay dhaqsuu u bedeli karaa maadaama aynu soo aragnay nusuus badan oo qur-aan oo ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamay bayna laxdatin wa intibaahatiha in ilaahay gediyey idan dadka muslimiintaa cidimo tilmaamto xoogga iyo tamarta iyo awoodda ay leeyihin ee waxaa la tilmaamaa maxay cagsiga oo ah naqaadu ducufka iyo tabardarrida meelahay ku leeyihiin oo ah matalan inay ku badan tahay furqadu inay kani ku badan dee anigu tirin maayo waayo hore laydinku tiriyo oo qaybsantii saa daraaddeed uma baahna inaan ku celiyo naqaadu dacfiga ay leeyihiin dadka muslimiinta cagsiga xagga kale waxaa la tilmaamaa un maxay xoogoodun baa la tilmaamaa laakiin in badanoo ka midi lama tilmaamo dacfigooda mihaal basiit waa ku siinaya amhila iska koobkooban kow bini aadam ahaan way gaboobayaan oo aging wise ba ku socda waa duwalkaasi iyo dadkaasi sii gaboobaya dhaqan ahaan way sii lumayaan oo waxay leeyihiin valueskii bini aadamnimada haynaya way kasii baxayaan walidalik baa dad badan oo iyaga ka mid oo ahlo caqligooda ah yacni basharku xataa gaal ha ahaadee dad baa jira caqli leh dad badan oo ahlo caqligoodii waxay tilmaamayaan inay sidani tahay maxay inqiraad umam geeriyoonaya inay tahay geeri umadeed marka la tilmaamo dhallinyaradoodi iyo shabaabkoodu qaabkay u fakerayaan iyo qaabka ay usii socdaan marka la tilmaamo qaabkay u dhalayaan ama wax u korinayaan marka la tilmaamo qaabka xataa caruurta iyo da-yarta loo korinayo jaamacad maalin anigoo jooga ayaa nin professor an muu guursan carruurna muu dhalin markaasi ardaydii waxay ku yidhahdeen maxaad good salary baad qaadataa lacag fiican baad haystaa yani xaggii maadadaay qiimeeyeen waxay ku yidhaahdeen family kasta oo maanta meeshan lagu haysto family waad maamuli kartaa bay leeyihin hantidaada markaanu eegna iyo kharashka kusoo gelaya maxaad u guursan weyda hanti u yeelan weyday wuxuu ugu jawaabay meedan arag cowska iskuullada ka jira buu ku yidhi waxa la dhalay sidii u egyihin meedan arag buu kuleeyihi iyo dadka iskuullada noocay u egyihin yacni ninkan professorka ee mutakhasiskan cilmiyaada leh wuxuu ka shakisan yahay noocan tolkii ay u korayaan sidaa daraaddeed buu leey waxaan dhalaya hadday noocaa u noqonayaan mar raba waxba dhali maayo buu tilmaamaya yani basharka soo socda hadduu kaawin yahay buu kuleeyahy waxba mar raba inaan dhala buu ku yidhi yani xad bay gaadhay in la isweydiiyo yaa ciidan noqon kara markii kriteriyadii ciidannimada u qornayd dadku uu gaari waayey baa layidhi kriteriyada hala bedelo yani awal waxaa laisku waafaqsanaa inuu ninka ciidanka noqonaya xooggaa yeesho tabartaa yeesho caafimaadkaa qabo intaa leekaado saa ahaado saa ahaado kriteria in lagu qaato sifaad go-aan in lagu qaato sifaadkii baa la waayey cid yeelata dan waa in la bedelaa waa in la yidhahdo qoomuluudka way noqon karaan askar dhont after dhontan yani clinton qaanuun buu soo dejiyaa maxay haddii la weydiiyo qofku awal mamnuuc bay ka ahay qowmuluut inuu askari noqdo mamnuuc bay ka ahay laakiin si bal iyagana loogu daro oo ay u galaan waxa uu yidhi maxay dhont ask dhontan qaanuun cusub baa lasoo saaro la yidhaahdo askarigan meesha fadhiya aadna xaq uma lihid inaad weydiiso adigina haddii lagu weydiiyo xaq laguma le inaad ka jawaabto marka adna ha weydiinin waar adna ha u jawaabin macnaheedu waa maxay albaabka ka fura weeyaan yani waxaa la isku dayey in xataa criteriyadii ninka askariga la qaadan karayo uu noqon kari waayo qof wixii laga rabay ah dabeetana la bedelo waxaan uga jeedaa khilaafaadka iyaga ka dhexeeya lama tilmaamo maraykan ma rumaysantay in ciidan labaad jiro oo ciidanka federaalkaa rumaysan inuu dadka ka ilaaliyo states ay leeyihin waxaanoo qayba inay leeyihin waxaanoo firiqa inay leeyihin waxaanoo dada inay kala leeyihin waxaanoo ururoo kala gedisan inay leeyihin sax weeyaan maanta way wada wadaan waxaasoo dhan waxay u dejisteen weli nidaam ay maxay ay ku wadaan laakiin in the long term ma suurtagaltay waxaasoo dhan sidaa loo hayo question mark baa saaran waxaa jira yani haddii naqaadu dacfigooda la tilmaamo wuu ka badan yahay baan rumaysnahay tilmaamaha xooga ay leeyihin sax xoog waa leeyihin dunidana maanta iyagaa u xoog badan iyagaa ka taliya riyo maaha in la sheego ee waa waaqaca jirta laakiin xar baa ku jira geedka mataqaana markuu xarku galo xarka geedkan yare xayawaankan yare dhirta cuna geedku mahma uu xoog weyn yo caleen leeyo siaanu digdiglaysan yahay haddii uu xar ku jiro waktiguun bay ku xidhan tahay waa zamanuun inuu dumaa waktiguun bay ubaahan tahay in la siiyo xarka kan niqaadu dacafka ay leeyihin waktiguun bay ubaahan tahay inay ku baaba'aan haddii aanay wax bedelin waa bashar waxbay bedeli karaan haddii aanay wax ka bedelin dhaqanka iyo akhlaaqda iyo qaabnolooleedka iyo say u socoto haddii aan wax laga bedelin waxaan uga jeedaa un qadiyadda afraadaan tilmaamaya waxa weyaan waxaa laynoo sheegaa innaga xooggeenna waa laynaga qariya waxaa layna tusiyaa maxay meelahaynuu liidano dabeetana waxaynu wada qaybsannahay waxaynu dacfi leenahay laakiin uma muuqato ummadda tani waxa ay xoog haysato ee jas u baahanuun waa jirtaa xoogu haddii uu waayo yani guri masalan haddaad maanta suuqa tagto oo alaabta ugu fiican aad soo iibsato ood soo ururiso oo aad fadhigaaga saa ugu daadiso maxay sheegaysaa waxba sheegi maysa dee kursi halkan saaran miis dusha kasii saaran sariir dhinac kale ka saaran koobab xaggaa yaalla haddaad waxaa qolka ku uruuriso qalabkii wuu yahay materialkii waad haysataa laakiin maxaa ka maqan waxaa ka maqan tartiib ulbeyt gurigana inaad isku habayso kursiga inaad halkiisii dhigto miiska inaad halkiisii dhigto kabaka inaad halkiisii dhigto koobabka inaad markaasu wuxuu noqonayaa maxay very neat wax qurux badan oo la daawan karo oo la geli karo waa xaqiiqa jirta maanta caalamulislaami waxaasoo xoog oo aan sheego uu haysto wuxuu la mid yahay alaabta inta lasoo guray maxay guriga lagu daadiyo laakiin muxuu u baahan yahay tartiib ilbeyt gurigan in dib loo qaabeeyo oo waxaan dhex yaalla nimcadii way taallaa umana baahna wax dambe in loo soo iibiye in waxba loo doono wixii way yaalleen laakiin wuxuu u baahan yahay waxaan yaallo u maxay in la ratibo oo loo dhigo qaabkii loo intifaacsan lahaa ee uu noqon lahaa guri in qalab lagu guray aanu noqdeen in guri la degi karo oo meel la fadhiista iyo meel la seexda iyo meel wax lagu cuniyo meel walbale idan waan rumaysnay in tartiibkan inaga maqan yihi waxaan kaloo rumaysnay cidda kale inay tartiibkan haysato mahmaa kursi yaro lugula ay haystaan ama sariir yaro jaban ay haystaan laakiin tartiib bay leedo weli wuu ka qurux badan yihin imka guriga sariirha iskaba yaro jajabnaadaan haddii si fiican loo dhigo oo inan gaarigii ka shaqayso wuu ka qurux badan yahay unkaa laysdhex dhiga wuu ka qurux badan inkastoo ad ka alaab fiican tahay waxaan leenahay tartiib iyo nidaam bay haystaan weli ay dunida ku hogaamin karaan ay ku ilaalin karaan waxaan kusoo koobaya kelmadayda waxa weeyaan markaan soo koobo waxay iska tahay in qofka mu'minka ahi tamar darrida tan waxa uu keenay waa waaqac jiro siduu nebiguba sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkii abi daawuud iyo imaamu axmed ba ay warinayeen sheekh ilalbanina silsiladiisa saxiixa uu ku tilmaamayey wakii nebigu lahaa yuushiku lumama an tadaaca calaykum kama tadaaca lakalatu ilaa qascatiha yani waxaa u dhowdahay buu nebigu laha salawaatu ullahi wasalaamu calayh inay wakti gaadhaan sida xeedhada ay isugu yeedhaan dadku la ysugu kin yeedho dunidu boobkiina iyo ninba qayb qaadashadiisa inuun sida laydin qaybsanaya maanta ciraaq iyo dhulka la mida waxaa laga yaabaa galbeedku inuu ku kala tegsayo oo laysku hayo maxaa laysku hayo ama jacayl loo hayo maya keega nin waliba intuu qaadan lahaa unbaa la kala bursaday dabeetana ii dhig iyo kuu dhigi maayo bay taagan tahay iyo waad ii dhigaysaa qayb weyn iga sii idan nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyay waxaa dhici doonta wakti ummado ay isugu kan yeedhan doonaan sida xeedhada la isugu yeedho casuumad haddaad dhigto dadka isugu yeedho dee nin waliba wuxuu qaadi karaa ayuu ka qaada saasoo kale wakti baa idinku dhici doona buu yidhi saxaabadu waxay yidhaahdeen min qilati naxnu yowmaidin ilaahay rasuulkiisa yowma yaraanba yacni markiiba wax madaxooda kusoo degdegay xoogooda inuu soo yaraanayo ay dad yar noqonayaan ismay lahayn dee dad laba bilyan ku dhadhow ayaa saa loo boobi doonaa caqligooda kuma jirin marka ma yaraan baabay yidhahdeen waxaa sidaata noo gelaya wuxuu ku yidhi bal antum yowmaidin kasiir walakinakum gusaa'un ka wasaysay maalintan waa badantiin buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin waxaad tihiin maxay daadxoor baa noqoteen sida daadxoortaa daadku wato yacni roobku markuu doo daadka soconaya xashiish baa dul mara digo xashiish bo waxaa dul socdo o dhan baa daadxoor laysku yidhaha kaasaa gusaa'u sayl la yidhaha gusaa'u sayl calaamaadku leeyahy waxaa ka mid ah waa waxaan miisaal lahay xagga sare maraya waa waxaan jiha ku soconin biyuhu xaggay u socdaan buu socdaa waa waxaan shakli lahayn iyo qaab biyuhu meeshay maraan hadduu ballaadhaan biyuhuna waa la ballaadhaan hadday meel cidhiidh iyo soo maraanna waa la cidhiidh soomaan yacni waa wax aan qiimo badan lahayn fakadalika almujtamac hadduu mabaadi iyo qiyamka iyo caqaa'idda iyo wuxuu rumaysan waayo wuxuu iska noqdaa dadka kii dhawaaqaba iskala dhawaaqaya marna shuuciyad qaadanaya marna baliya baa iskala qaadanaya marna baa waxay doonaan iska qaadanaya qabiil shuuciyad wax ka daran waa dadka wixii yimaadaba dabagalay dhankay doonaan isaga socda wasni aan lahayn oo qiimo badan aan la siinaynin biyaha daadku iska wado haddii laan yari meesha ay soo gasho badh bay la hadhaa fakadalik kullu mabda kastaa in muslimka ka mida buu la hadhay dacfiga waxa ka ba abuuray markaasuu weliba nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh walayanzicana allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum walaa yakdifana fii quluubikum alwahn gaaladu baqahii ay idinka buqi jirtayna ilaahay qalbigooda uu ka saarayaa buu nebigu yidhi oo idinku soo dhiiranaya maanta qofka muslimka ah cid biyo ka banaysaa ma jirto cid arkaysa inuu yahay wax qiimo badan leh ahlu takhasuska cidda ahee quwadooda rasmiga arkaysa waa warwarsan yihiin laakiin dadka iska caamada iyo inta caadigu ma aragto dad nafl oo wax badan oo lagu xisaabtamo leh ilahay wuxuu kaloo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu inoo sheegaya xadiiska walaa yakdifana allahu fii quluubikum alwahn idinkana qalbiyadiina wahni baa lagu ridi doonaa wahnigu waa nooc min adacf waxay yidhahdeen ilahay rasuulkiisa iyo wahniga nagu dhici doonaa waa maxay nebigu wuxuu ku yidhi xubu dunya wa karaahiyati almowt waa adduunye jacayl iyo maxay iyo geeri nacayl qofku markuu adduunka jeclaado ee nolosha tan uu isku soo ururiyo wax kasta oo in yar ka daadinaya wuu ka warwaraa markaanay noloshani wax badan ugu muuqane aakhiro uu jecel yahay na noloshan gebigeeduba waxay noqotaa maxay wax fudud iyadaa soo doonata iyadaa soo doonata hadaad geerida ogolaata nolosha waa lagu ogolaanaya odayadii madaxdii yuhuudda ahaan jirtay mid ka mid aba waxay yidhahdeen nimankan maxaad idinla dagaalamaya wax kan maxaad shaqo rasmiya uga qaban weydeen wariyihiiba wuxuu ku yidhi su-aal baan ku weydiinayaa qofka bini aadamkaa marka la ciqaabo ciqaabta ugu dambaysa la mariyaa waa maxay buu ku yidhi wuxuu yidhi waa inaad qofka ku tirada waan ku dilaya hadduu qofku isagu rabo inuu dhinto buu yidhi adigu maxaad samaynaysaa marka yani adigu haddaad qabato ood ciqaabi lahayd soo maaha laakiin isagii baa raba inuu dhinto dan adigu maxaad qabanaysaa markaa maxaad ku ciqaabi lahayd la isagii baaba dhimanaye same thing qofku hadduu geerida ogolaado nolosha waa loo ogolanaya wax kaloo lagu ciqaabaaba ma jirto markaan soo koobo waxaan kusoo koobayaa qisatu yuusuf ilaahay nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku soo dejiyey isagoo dhib badan ay haysato waxaana ilaahay u tilmaamay nebi yuusuf intuu caruurnimo lagu tuuray oo godkaa ku dhacay oo adoonnimada maray oo waxaasoo dhiba soo maray haddana inuu noqday maxay madax inuu noqday dadkaba isagu maamula oo waxay cuni lahaayeen gacantiisa uu ku jiro isagu kala xukuma waxaana ilaahay suuradaasi inoogu tilmaamay wallahu haalibun calaa amri walaakina aktar annaasi laa yaclamuun waxaa kaloo ilaahay inooga warramay nabiyullaahi yacquub oo carruurtiisii la dardaarmayo wiilku labaataniyada saga ka hor waayey leh yaa baniya idhabuu fataxasasuu min yuusufa waakhiih walaa tayaasuu min rawxillah idan waxaan leenahay qofka mu'minka ee ilaahay rumaysan subxaana wa tacaala ma quufto ma niyadjabo dhib ma arko wuxuu rumay wixii dhib ku soo dhacana waxaa laga rabaa inuu sabro oo uu sabir la yimaado oo imtixaanaadka iyo fitanka diintiisaa ilaahay imtixaamaya tamartiisaa la eegaya ilaahay baana kuu ballan qaaday inuu yahay huwa alghafuuru raxiim oo kuu gargaaraya insha allahu tacaala marka waxaan kusoo koobaya wahmi iyo bacfi meesha ma yaallo laakiin idinku guusha muslimka dib ha u dhigina waayo qofka quustaa waa qof salbiya quusashadu waxa koowaad ay keentaa waa maxay waxa koowaad ay keentaa qofkay shaqo tirtaa waayo qofku wuxuu rumaystaa camalku dee laa jadwa inaan waxba taraynin mar haddaad rumaysantay in lagaa badiyey nokout in lagugu dhuftay dee waa inaad isdhiibtaa wuxuu rumaysanya markaa inaan camalku waxba taraynin laakiin qofka muslimkiis maba dhiibo sida daraaddeed wuxuu rumaysan yahay camalku inuu wax tarayo haddaad rabtaan markaa inuu islaamku dib u guulaysto dib u soo noqdo adiguna ha seexane qof kastoo muslim oo idinka midi markuu seexdo macnaheedu waxa weeyaan inuu rabo taayirkani inuu dib u dhaco haddaad si adigu soo jeedka badiso aad ilaahay ku xidhanto dadka muslimiintaana waxay u baahan yihiin aad u qabato kooda jaahilka aad waxbarto kaad waxaysan quudiso kuwooda kala firdhay aad isku uruuriso aada cafido kuwooda dhibidi dhex martay aada isku daydo saad jamaacada muslimka ee weyn aada u hogaamin lahayd aada isu aragto inaad qaa'id lil umma noqon karto oo ah inaad bashariyada hogaamin karto haddaad masaladaasi rumaysato oo aanay ahayn midaan anigu kuu sheegay laakiin a maxay qofka bini aadamkii camalka loo sheego ma waxba midho badan kama soo waayo marka koowaad markaad wax qabato ee derbiga koowaad ka hor imaadaad fadhiisanaysaa laakiin hadduu camalku adiga kaa dhasho oad munsharax ku tay inshiraaxu sadr nabiyullaahi muusa muxuu ku ducaysanayey rabbi ishrax lii sadri ilaa uu laabta ii ballaadhay oo waxaan aada isaartay laabta igu ballaadhiyo aan ku kalsoonaada inay socon karto nabiyullaahi moxamed ilaahay muxuu ugumana sheegtay alam nashrax laka sadrak idan waxaa idinka rabaa waxaweya inshiraaxu sadr masalada tan inay adiga laabta aada degto aanay noqon muxaadara anigu aan kuu sheegay ay noqoto caqiide iyo iimaan aada rumaysan tahay oo aada garato dunidu markay madoobaato ee isbeddelka u baahan tahay in ilaahay qof bini aadama uu u soo diri jiray oo bashar ah oo aan la soo raacin ciidan iyo dhaqaale iyo hanti iyo waxba toona lasoo raaciyey oo qura maxay risaalad waxyi lasoo raaciyey qur-aanka ambiyada ilaahay soo diray oo dhan waxaa arkaysaan in badanoo ka mid ah iyadoo la leeyahay waxaad ku tidhaahdaa khazaa'inul ardi ma haysto awood ma haysto malaa'igilama socoto iyaga gaalada laftooda ay lahaayeen waa maxay ninkan dadkuun lamida waa maxay kan suuqa iska maraya wax cunaya wax cabaya meelahan marmaraya yacni waxay ka filayeen ninka adduunka bedelaya inuu noqdo maxay rajulun min alqaryatayni cadiimka inuu ahaado ama malaa'ig in lagu soo diro malaa'igla saasay sawirayeen idan tasawuraadkaasoo dhan ilahay wuxuu tilmaamay inay tasawuraad khuraafiya yihiin basharka bini aadamkii inuu yahay ka wax bedela marka uu helo dariiqa saxa dariiqii saxiina imankan masaajidka inoo rasaysan waxaa kitaab halkaa ku rasaysane waa ariiqii sawaabka ee dunida wax lagaga bedelayey wixii ka warramaya ilaahay subxaana watacaala cirka ka soo dejiyey marka naftayda iyo tiinaba waxaan kula talinaya ama kula dardaarmaya inaynu ilaahayna subxaana watacaala ka cabsanno dariiqiisana raacno guushuna waa wax iska dhow haddii taa la maro wallahu aclam billahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim taariikhda islaamiga runtii waa taariikh aada u ballaadhan wax badan badan oo aqoon oo fiican inay ku jiraan kitaabada aan odhan karo mid qaar waa usuushii iyo maraajicdii rasmiga ahayd ay qoreen culamadii waaweynaa ee muslimiintii imaamu tabari iyo kutubtiisa taariikhda imaamu ibnu kasiir iyo kutubtiisa taariikhda imaamu dahabi iyo kutubtiisa taariikhda yani kullu dalik waa kutubtii maraajicdee waaweynay ee taarikhda islaamiga ka warramaysay laakiin gaar ahaan waxaan aada ugu celcelin laha horta intaan taarikhda dambe muslimka aanad soo gaadhin taariikhdii hore ee nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyhi iyo saxaabadiisii inaad aada u daraasayso si fiican u daraasayso weliba inaad isku daydaan iyadoo muxaqaqa inaad daraasaysaan yani kutubtii hore culammadu inta badan waxay isticmaali jireen in ay qoraan uun maca sanadii taarikhda inay wariyaan dabeetana cuhdadii iyo tamartu inay dul saaraato qofkan baaxidka isaga wax baaranaya laakiin culamada mucaasiriinta ah ilaahay subxaana watacaala ha ka abaalmariyay rag badan oo isku dayay ama darajaadkan takhasusaadka ee jaamacaadka ku qaatay baa jiro kutub badan oo mucaasira masalan akram diyaa ilcumari kitaabkiisan taariikhda yani siirada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayha inta aan arkay waa kuwa ugu fiican ee qawaacid ulmuxadisiinna loo bandhigay waana kitaab aad moddo inuu dhamaystiran yahay oo intii oo dhan uu qoray oo xataa aniga igala qurux badan raxiiqulmakhtuumka iyo kutubtan inta badan la akhriyo waayo wuu ka asaxnimo badan yahay marka la eega xagga sanadkiisa iyo qaabka uu yaallo rasaa'il inta badan markaad kutubta waaweyn akrinaysa taarikhta hore waxaad u baahan tahay bal muxadisiintu waxay ka qoreen masalan sheekh alalbani risaaladiisa difaac can isunna oo kale ama fiqu siiraha ghazali taxqiiqa u saaray oo kale ama risaaladiisan saxiixu siira oo kale saddexdaa meelood oo saddexda meelood ugu roon ee sheekh alalbani raxmatullahi calayhi uu ku takhriijiyey inta ugu badan le siiradii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wixii uu ka bilaabay waxaan uga jeedaa uun xagga taxqiiqana inaad ka fogaanin dhankanna inaad akhrido waxaan kaloo raacinayaa weliba wax waa taariikhda iyo sida loo sardiyo waxna waa waxay ku tilmaamaan falsafatu taarikh waa sida loo istimbaado oo inta badan ku saabsan masalan culamadan ka warama taarikhahan bashariya masalan markisamku markisamku muxuu yahay waa niman isku dayay taarikhda inay si u fahmaan dabeetana siday u istimbaadeen ama masalan marka laga warramayo taarikhdan xadaaraadka xadaarada dumisteeda iyo kicisteeda waa taarikh la daraasaynayo asbaabteeda masalan haddaad daraasaysaan faqad kitaabkan uu qoray ninka la yidhahdo doctor cimaadadiin khaliil ee ciraaqiga ah cimaadadiin khaliil wuxuu leeyahy kitaab la yidhahdo atafsiir alislaamiy litaariikh qaybta hore waa radin uu radinayo siday u fasiraan taariikhda nimanka gaaleed toynby hegel waxyaabahaasi qaybtiisa dambe qaybtaas kaba dhaaf haddaad doonto haddaad waxa reer galbeed markii hore akridayna akri waa radintoodii haddii aanad marka hore akrinin oo alle kaa caafimaadiyeyna iska dhaaf waxba ku tarimaysa marka qaybta dambe wuxuu ka warramayaa qur-aanka iyo taarikhda sidii u daliishaday yacni taarikhda qur-aaniga isaga qorantay marka insha allahu tacaala culamadana la kaasho faniga takhasuskiisa leh kutubtaasina waa kuwaan odhan lahaa qofku inuu si xooga u daraaseeyo qaybisteedu taarikhta wax badan ma tarto laakiin inaad istimbaadi karto oo dhacdada fahmi karto ayaa aada u muhiima wallahu aclam mustashriq waxaa jirta muslimiintu mustashriqu min asharqi bay ka timi horta waa nin isreerberiyeeyey kan isreerbariyeenee mustashriqa lagu sheegaya cilmi listishraaq ay sheegayaan waa cilmiga reerbariga yacni reer galbeedku markay wax daraasaynayeen aqoonta ku saabsan afafka iyo dhaqamada iyo diimaha ay rumaysan yihiin dadka barigu qofka barta baa la yidhahdaa mustashriq qofka barta maxay orientalis orientalism weyaan waxay ku yidhahdaan afka ingiriisiga orientalistku marka waxa weeyaan waa qofka barta dhaqanka iyo afafka iyo diimaha reer bariga iyaga reer galbeed bayin reer bariga reer bariga dadka u yaqaanina waxa ugu weyn maxay caalamulislaami saa daraaddeed mustashriqiintu inta ugu badan le waxaynu inagu haddii kor naqaanaa kuwa kan maxaa loo baran jiray ama maxay tahay nimankan wadiifadoodu gaaladu markii ay rabtay inay isticmaalka same horta markii hore wuxuu ku bilaabmay in ay iska celin karaan madkan islaamiga soo socda yacni xabaaradda islaamiga way ballaadhanaysa reer galbeedku markaa diimay haysteen diimihii haysteen waxay arkayaan diin kaleo ka xoog badan oo saytaraynaysa oo thaqaafadii caalamka muslimiin baa hogaaminaysa markaas wuxuu doonaba ha ahaado dhakhtarnimo beled wuxuu doonaba aqoonta muslim baa markaa siday ama dunida muslim xataa yahuudi ama kristan ha noqdee wuxuu ahaa yahuudi iyo kristan ku dhex nool maxay muslimiinta iyo kutubtooda iyo luga carbeeda wax ku qorayo caynkana idan waxay ahayd xabaaro ay xambaarsan tahay waxaa laga yaaba dadkii badnaayo waxaa qoray qaar badan in lagu idhahdo mutakalimiin bay ahaayeen ama mulxidiin bay ahaayeen ama caynka ba ahayen wuxuu doona ha ahaado kamuu keenin gaalada cilmigan wuxuu ka bartay maxay muslimka idan xabaara alislaamiya baa iska lahayd waxaanuu sido reer galbeedku markaa waxay rabeen inay joojiyaan islaamkan iyo soo faafintiisa tan markaa dadka ugu badan ee islaamka wax ka qori jireen waxay ahayn wadaadadii kristanka inta ugu badanna wax beena bay ka qori jireen oo ay rabaan dadkooda in lagu hayo oo lagaga celiyo diintaa kale inay galaan wa soo socotay waxaa yimi cahdigii isticmaarka iyo gumaysiga gumaysigu wuxuu u baahday cid u sahan tagta laba shayba ugu sahan tagta diintooda say dadka ugu faafin lahaayeen iyo dowladahan gumaysigii inay helaan maxay cid uga warantaa dee wadamadan ay degi doonaan dadkan iyo dhaqamadooda iyo afafkooda ila dadku rabay inuu xukumo ee gumaysto waa inuu garan karaa siduu ula dhaqmayo waxay rumaysan yihiin dabeetana mustashriqiintu waxay ahaan jireen dad wasaarat almustacmiraat markii dambe ku biiray oo barta caalam alislaami oo wasaaraddaasi hoos yimaada wasaaratu listicmaar markay gabagabowdayna intooda ugu badani waxay hadda ka tirsan yihiin akademiyaadka cilmigaa laakiin hoos yimaada wasaara alkhaarijiya idan dowladahooda waa dadka uga warama dadka muslimiinta iyo waxay rumaysayen waxa kan qof baxsi cilmiya iska sameeyaana wuu ku jiraa oo ma wada odhan karno waa dad dhaalimiine dad baxsi cilmiya sameeyo baadhistoodii cilmiyeed ay gaarsiiso inuu islaamo waxaa kaloo ka mid a dad can qasdin u raba inay weeciyaan oo taxriifiyaan oo siday u rabeen islaamka yacni dhacdadu siday u dhacday iyo sida loo sheegaa waa kala nooc waktigu wuu yaryahay laakiin misaal baan idin siinaya masalan muslimiintu beriga markay furanayeen samraqanda meesha la yidhahda markii la furanayey muslimiintu way galeen way qabsadeen dabeetana nimankii meesha la qabsaday waxay way ashtakoodeen yay ka ashtakoonayaan ciidanka muslimiinta ee qabsaday yay u ashtakoonayaan dimashik amiirulmuslimiinkii joogay samraqando inta laga yimi waa dimashik la yimi waxaa loo sheegtay nimankaasi waxayna qabsadeen iyadoo islaamku wixii uu farayey ee ahaa inayna siiyaan iclaan ah inaanu ama islaamka soo gallo ama saddex maalmood inay yani saddex maalmood oo inayla sugo ah oo ama islaam inaanu soo gallo ama jisyo bixin yani saddexdii shardiya islaamku uu bandhigayay dadka iyagoo noo bandhigin bayna galeen dabeetana imaamkii muslimiinta qaadi muslima buu diray waxaa loo diray in la kala xukumo mahay ciidankii muslimiinta iyo maxay dadkii la qabsaday qaadigii labada kooxoodba wuxuu dhegaystay warkoodii markuu dhegaystay wuxuu xukumay muslimiintu inay dulmi ku qabsadeen magaalada tan saa daraaddeed inay ka baxaan dadkii lahaana lagu celiyo kadibna wixii islaamku uu baneeyey la dooransiiyo dadkii waxaa la yidhahdaa markii ay arkeen qaadigan muslimiinta iyo siday dulmiga u necmiyey dadkii in badanoo ka mid a wa islaamay mustashriqiintu masalan qisadan markuu sheegay wuxuu odhanaya xoog bay ku qabsadeen laakiin dadigii caba bay haayeen buu yihi dhiiggii baa u cuntabi waayey saa daraaddeed qaadigoodii wuxuu xukumay mar labaad isdiloo ciddiina xoog badataa meesha ha qabsato yacni waa dhacdo qura laakiin sida loo sharxayo ama loo tafsiirayo abaa ah si la bedelayo cala kulli xaal waxaan kusoo koobaya mustashriqiintu waa dad dana gaara iskale inta ugu badanna kursiga istishraaqa ee caalamka qarbeed inta ugu badan leh wadaad yahuudiya ama wadaad christana macallinka ah markaa dadka dhiga dadku markay jabaanna dee dhib baa haysata muslim aad arkaysaa islaam ka soo baranaya jaamacad cambridge ama caynkan oo sheekha xadiiska udhigaana uu yahay mid yahuudiya tafsiirka ka udhigaana uu yahay maxay واحد كريستان هذا هو الدكتور سوق أعضانا يتصير في حديث كاسيتا والله أعلم